gadaal ciidan ayaa markii hore magaalada ka jiray adugu bishii lixaad ee labada kun iyo shan iyo tobanka markii la caleema saaray cabdigelin xuseen guureed magaalada naasire aad lagu caleema saaray laga bilaabo ciidamadii uu la wareegay asagu mashaarkoodu intaas yahay oo foolibaagadooda iyo liiskooda lasoo lagu qaabilay bishii sideedaad ayuu hal bilo mashaara siiyey haddana waxaan ku jirnaa maarso afar iyo tobankeeda sanadkii tegey bishii koob iyo tobnaad iyadoo sidaas kula kacdoon ku jiro ayuu yidhi wuxuu ku qanciyey mashaarka waxaan idinkaga dhigay laba boqol oo dollar bishii laga bilaabo bisha koob iyo tobnaad ciidanka wuu dul qaadan waayey awalna mutadawacnimada ku shaqeynaya dariiqyada taagnaa intii la dhisayay maamulkan dhib badanna ka soo maray waxaan soo jeedinay inagoo ciidanka degmada cadaado iyo nawaaxigeeda wixii hoos yimaado ah oo ciidanka booliiska ah in wixii aan deegaanka ximan iyo xeeb ka soo jeedin ay ka baxaan magaalada afar labaatan saac sidaas anagoo haw shaqadii u wadna saakayna bilownay arrinkaas ayaa ciidan kale oo ka tirsan ciidankii daraawiishta oo eeboorka wardiyaha ka ahaa ayaa jid noo xiraa ku yimid marka waa isku qaldanay ciidankaa meeshaa laba askariya ku dhaawacantay oo sida ciidanka ciidanka cadaalad ah haddana jawigu waa degan yahay waa gartay wararku waxay leeyihiin ciidamadu qaar baa waxaa la yidhi liinma aqoonsano oo maamulka galmudug idma aqoonsano taas baana keentay gadoodka ciidan maxaa ka jiro waxaa ka jira madaxweyne horta ciidanku ciidan maamul goboleed weeye ciidan madaxweyne kusoo shaqeynayo weeye madaxweynuhu ciidanka ximaniga xeeb u shaqayn jiray wuxuu yidhi hala kordhiyo intii asagu uu dalbaday ayaa laga dhigay waxaan u malaynayaa inaad haystaan wareysiyadiisii hore wuxuu yidhi ciidanka markii lasoo hordhigay liiskiisi iyo folibaadihiisa ciidanka oo ciidan shaqayn jiran yihiin ciidankaas ciidanka maamul goboleedka galmudug weeye qaybna daraawiisu ka dhigtay qaybna boolisu ka dhigtay saacadda laga bilaabo maalinkii la caleema saaray waxaan u malaynaya bisha lixaad bay laakiin aniga hadda fail mufeil ay ugu horreeda ma hayo laga bilaabo waxay igu leeyihiin askarigii boqol iyo konton doolar ay ku leeyihiin maamul goboleedka galmudug